dabcan shirkan waxaa la filayaa in uu noqdo mid kasii ambaqaada halkii hore loo taagnaa haddii uu jirana xiriir dhinaca ku saabsan sida etoobiya ay doonaysana xiriirkaasi uu noqon doono mid la mid ah sida wadamada aan badaha lahayn ee bariga africa ku yaala siday u adeegsadaan dekedaha tanzania iyo kenya ganacsi ahaan u isticmaalaan si lamida sida haatan etoobiya u isticmaasho dekedaha dalka jibuuti dabcan taasi waxay ka dhigan tahay sida xeerarka qaramada midoobey oculas oo kale uu dhigayo ah wadamada aan badaha lahayn iyo wadamada deriska lah ee badaha leh ay heshiisyo la galaan oo ay markaas helaan marin badeed marin badeed helisteeda macnaheedu ma ahan wax ka baxsan ganacsi waa sidaan hore kugu sheegay waxay la mid tahay sida wadamada uganda congo burundi rwanda ay u isticmaalaan dekedaha tanzania iyo kenya xiriir noocaasi ah ayay soomaaliya diyaar u tahay in ay arrimo ganacsi oo markaasi iyadoo loo turayo dalka etoobiya oon bad lahayn darteeda ganacsi ahaan loo samayn karaa sida aan u sheegay wadamada bariga africa ay u isticmaalaan dalalka gobolka ee kenya tanzania marka helista marinka badda ee wasiirka turkiga uu ka hadlaya micnaheedu waxa weeyaan in labada dal iyada oo la ixtiraamayo madax banaanida iyo qarannimada soomaaliya in ay markaasi etoobiya heshiis la geli karto soomaaliya ku saabsan in arrimo ganacsi awgeed ay u isticmaali karto dekedaha soomaaliya sida caadiga ah oo xeerarka caalamku ogol yahay